bismillahi raxmaan raxiim shirka golaha wasiirada aan caadiga ahayn oo maanta dhacay waxaa shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre shirkan isagaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin arrimaha amniga miisaaniyadda laba kun iyo siddeed iyo tobanka iyo doorashooyinka somalilan ugu horreyntii waxaa warbixin laga dhegaystay guddi heer wasiiraha loo xilsaaray inay talo ka soo jeediyaan sidii loo dardargelin lahaa barnaamijka xasilinta ee magaalada muqdisho si amniga iyo nabadeynta loo sugo loona dardargeliyo howlaha hay-adaha amniga guddigaas oo heer wasiire ka koobnaa oo muddo muxuu ahaa maalmo ku howlanaa waxay soo gudbiyeen warbixinno iyo talooyin ku aadan talooyinkaasoo loo gudbin doono hay-adaha amniga si ay u dhaqangeliyaan talooyinkaas iyaga waxaa ka mid ahaa kow in la isticmaalo darisaynta ama deegaameynta wax la yidhaahdo oo degaan degaan magaaladan amnigiisa loo sugo in la hubiyo gaadiidka oo weliba waxaa talo lagu soo jeediyey in loo sameeyo gaadiidkan magaaladan muqdisho taargooyin u gaara si loo ogaado baabuurta aan magaaladan ka diiwaan geshnayn ee soo gala sidoo kale in gaadiidka iyo guryahaba diiwaangelin rasmiga lagu sameeyo iyo in wacyigelin buuxda bulshada loo sameeyo siday uga qayb qaadan lahaayeen amniga sidoo kale in qalabkan casriga loo isticmaalo oo ay ka mid tahay kaamarooyinkan wadooyinka lagu xiro c c t v-ga loo yaqaano intaas kadib golahu waxay warbixin ka dhagaysteen wasiirka maaliyadda ee ku aadan miisaaniyadda laba kun iyo siddeed toban oo runtii sanadkan aada uga duwan sanooyinkii hore oo loo soo diyaariyey si waafaqsan shuruucda caalamiga oo hay-adaha bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka i m f ba ay runtii si aada u soo dhoweeyeen nidaamka loo diyaariyey sida loo hubiyey in miisaaniyadda laba kun iyo sideed iyo toban ay noqoto mid waafaqsan xeerarka caalamiga ah sidaas daraaddeed wasiirku wuxuu sheegay in wada tashiyo ballaaran oo la sameeyey dhammaan hay-adaha dowladda iyo dowlad goboleedyadaba sidii miisaaniyaddan u noqon lahayd mid hay-ad walbaba ay ku qanacsan tahay isla markaana dhaqangelinteeda hadhow ay u sahlanaato miisaaniyadda laba kun iyo sideed iyo tobanka ee wasaaradda maaliyadda soo diyaarisay waxay tahay laba boqol iyo toddobaatan iyo afar milyan lix boqol iyo afartan kun boqol iyo koob iyo sagaashan miisaaniyaddaas waxaa qoondooyin gaara loo siiyey oo sanadkan in adeegyada asaasiga ah lagu horumariyo oo ka mid taha waxbarashada sidii iskuullada loogu dhisi lahaa ardayda in akademiyada afka soomaaliga iyadana qoondo loo sameeyey sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaheeda islamarkaana loo xoojin lahaa luqadda soomaaliga mxua muhiim loo arkay caafimaadka sidoo kale amniga ayaa iyagana qoondo loo sameeyey iyo wasaaradda gaashaandhigga oo ra-iisul wasaaruhu si aad ah sidii warshad dharka u samaysana loo sameyn lahaa in lagu daray miisaaniyadda taasoo loo arkay in shaqo abuurna u noqon karto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isla markaana dharkana mar walbaba lasoo iibiyana loo heli lahaa xal looga kaaftoomo arrimaha kale ee qoondada lagu kordhiyey waxaa ka mid ahaa guddiga doorashooyinka oo kale sidii loogu diyaargaroobi lahaa doorashooyinka labaatanka iyo labaatanka dastuurka oo isagana muxuu ahaa qoondo loo sameeyey sidoo kale ra-isul wasaaruhu wuxuu aada muxuu ahaa ugu dhiirigeliyey wasaaradda maaliyadda horumarinta dhaqaalaha sidii ama hay-adaha loo dhisi lahaa dhismooyinkooda iyo gaadiidkaba iyo la dagaalanka masuq maasuq oo iyagana qoondo loo sameeyey miisaaniyaddan marka miisaaniyaddan waa miisaaniyad runtii tifaftiran oo runtii lais odhan karo waa mid heer sare ah caalamkuna aada u soo dhoweeyey intaas kadib golaha wasiiradu waxay ka hadleen kana doodeen doorashooyin ka socda somalilan aada iyo aad baa golaha wasiiradu ugu hambaliyeeyeen sida nabadda ah ay doorashooyinkaas u dhaceen iyo ololihii doorashada sida loogu soo banbaxay shacabka deegaanadaas uga qayb qaateen oo weliba loo arkay inay doorashooyinka wadamada galbeedku qaarkoodba ay kasii sareeyeen marka guul usoo hoyata ummadda soomaaliyeed iyo soomaaliya ayaa arrintaas loo arkay hambalyana loo diray si nabadna u dhacday lana soo dhoweeyay weli waxaa socda tiradii codaynta oo inaan ka warsugno marka lasoo saaro go-aanka soomaaliyana maaragtay qeybaheeda kalena in wax badan laga baran karo oo na tusaysa in soomaalidu ay runtii samayn karaan arrimo noocaas oo kale ah waxaa kaloo iyadana golahu soo dhoweeyeen cid alaal ciddii ku guulaysataba in lasoo dhoweeyo sida nabadda ah ay xisbiyada kala duwana doorashada ugu wada qayb qaateenna laga rajaynayo inay usoo dhoweyn doonaan go-aanka guddiga doorashooyinka somalilan marka uu soo saaro intaas ayaa golaha wasiiradu